ciid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio waxriyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaha dolba labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha iyadoo dhegaystayaashiina dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o e da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m-ka hal ibir todoba dhibic lix megaartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona culimada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo walaaca xoogan ka muujiyay isticmaalka maandooriyaha oo ay sheegeen in dhalinyarada isticmaasho ay ku soo bateen gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kalena culimada oo ka hadlay munaasabadda ciidda ayaa ku baaqay in la caawiyo qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha kuwaasoo u baahan gargaar deg deg ah sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qeyb ka ah qaxootiga ku cusub xeryaha oo aan weli loo aqoonsan qaxooti rasmi ah oo ka warbixiyey baahida ay u qabaan lacagaha gunnadaha ee la siiyo qaxootiga kale kaba marna xubintii shakhsiga oo aan ku wareysan doono cali axmed abuukar oo loo yaqaano cali saxuur oo afar iyo toban sano saxuurta u toosinayey bulshada ku nool xerada xaga dheera barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas haddii aan ku bilaabo jamciyii lasoo dhaafay waxaa dunida muslimka si weyn looga oogay xuska maalinta koowaad ee ciidulfidriga waxaana goobo badan oo ku yaala dunida khudbada ay ka jeediyeen culimmada ayagoo bulshada u sheegay in loo baahan yahay iskaashi iyo horumar bulsho xeryaha dhaab ee dalka kenya waxay qayb ka yihiin goobaha munaasabadda ciidda sida weyn looga xusay iyadoo culimmada xeryaha ay ka dhawaajiyeen in dhalinyarada qaxootiga ah oo dhibaato ku hayo isticmaalka maanduuriyaha taas oo ay ku tilmaameen in mustaqbalka bulshada uu saameyn xoogan ku yeelan karo sheekh cumar buulle oo ka mida culimmada garsoorka u qaabilsan arrimaha khilaafaadka bulshada qaxootiga ayaa ka hadlay arrimaha muqaadaraadka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada qaxootiga rabbana tabaaraka wa tacaala waxaa la sheegayaa oo kale in maaragtay wax la yidhaahdo daraagis oo khamra iyo wax u dhigmaa iyo bengi iyo xashiish iyo wax kaloo la dhuuqahayo inuu ka batay xeradan qaxootiga dadkii dhallinyarada ahaa inay muskilaad isticmaalayaan dhibaato waxaa inoogu fillay iyo fasaad baalka la yidhaahdo qaad oo soomaalida rogay soomaalida rogay soomaalida rogay maxaa yeelay khamra waa shay dadka markay arkaan ay kahsanayaan ooy og yihiin inuu shay xun yahay laakiin shayga xumaa ee ka sii darnaa oo haddana dadku wanaag ay u arkaan baa meesha yaalla waxaa maaragta arrintaas khatarteeda leeda bey-adii oo dhan baa isbedeshay caadi bay noqotay marka waxaa weeyaan dadkii oo dhan baa dunuubtii ilaa waxaa weeye yaa maaragtay yaamana saamaysay wixii meel walbuu yaallaa meel walbuu yaallaa haa marka waxaa weeyaan waxyaabaha fasaadka ee hadda socda waa kii hadda aan ka hadlaynay waxaa ugu badan maaragtay kalarkan madaxa la marinayo dhaqan gaalo wey dhaqan islaam ah low dakhaluu xujra dabbin la dakhaltumuuhu bi nabiga calayhi salaatu wasalaam hadday galaan buu yidhi maansaniguleey godkeeda idinkana waad ka dabageli doontaan buu yidhi marka ikhwaani wax laga soo waariday reer galbeedkii akhlaaqdeenna iyo dhaqankeennana maba ahaba taa ayada inaan ku soconno balle waxaa la rabaa wanaag annagu ilaahayna siiyey tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo soo dejiyey kitaabka qur-aanka eh iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam sidaa aawadeed ba waxay yidhahdeen culammada qaarkeed maarka akhlaaqda wanaagsan kal ardi wey dhulkoo kale wey diinta waxaa weeyaan bini aadanka dhulku ku fadhiyaa diintana waxay ku fadhido waa akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan wey maxaa yeelay dhaqankaaga hadduu hallaabo oo maaragtay dharxirkaaga u hallaabo oo xiirashadaada ee hallowdo oo kabagashisaha ee hallowdo oo socodkaagii u hallaabo islaamnimada meesha kuu taalla maxay tahay aad ba umahadsan yahay kaasin wuxuu ahaa sheekh cumar buule oo ka mida ducaadda xeryaha oo ka warramay isticmaalka maanduuriyaha iyo dhibaatada uu ku leeyahay bulshada qaxootiga ah dhinaca kalena siciid cusmaan jibriil oo ka mida culimmada qaxootiga ayaa baaq guud u diray bulshada wuxuuna ka codsaday in si gaara loo caawiyo dadka barakacayaasha ah ee dhowaan soo galay xeryaha kuwaas oo aan haysan guryo cunto iyo adeegyada kale magacayga siciid cusmaan jibriil baa leeyahay horta awalan allah u mahadnaqaya subxaana wa tacaala si maaragtay ciidan una soo gaarsiiyey bishii rabadaan uu noo kaamil yeelay allahna waxaan ka baryaynaa muslimiinta dhammaantood ilaahay inuu ka aqbalo camalkan weyn ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala intaa bacdiga dardaarankaygu waxaa weeye muslimiinta meelay joogaanba cibaadadan ilaaha nagu addoonsaday waxaa la rabaa inaan cibaadadii wadno aanan bishii ku koobin bishii rabadaan si aan u dadaalaynay inaana iyada ku koobin cibaadadii inaannu sii wadno oo ilaahay subxana wa tacala qur-aankiisa wuxuu leeyahy wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin war allaha caabud ilaa maaragtay yaqiinta yaqiintuna waxa weeye huwa almowt waa geerida ilaa geeri kaaga timaada marka in ilaahay cibaadadiisa si loo sii wado oo aan laga gaabin midda labaad sunanka in lagu sii dadoo lixdii bisha shawaalna la soomanaa aad baan ugu sii dardaarmi lahaa waxaan kaloo dardaarmi lahaa waxaa jooga masaakiin aad u fara badan roob badan baa da'ay roobka alxamdulilahi nicmo ilaahay noo timid buu noqday hadda masaajidaan ku ciidnay musal ciidku aan aadi weynay laakiin ayagu guryo ma haystaan duurarkay fafadhiyaan markii horen qorax bay yaalleen cuntola-aan baa haysay baahi baa haysay haddana roobkii baa buushashkii iyo ku dumiyey oo ay maaragtay aad iyo aad culaysyaha ku imaaday muslimiinta inay isu naxariistaan sida ilaahay noogu xariista abaartii uu nooga bixiyey waad aragtaan sida ilaahay islaam nooga dhigay oo dad muslimiin nooga dhigay oo diinta islaamka iyo qiimaheedii bisha rabadaan barakadeeda noo siiye waa aragtaan maarta inaan ka shukrina la doonaya walaalayaa in la booqdo oo loo tago meelahay joogaan aad baad qalbigiina wax isaga kiin bedelayaa haddaad aragtaan dhibaatooyinka ka muuqda waayeelka masaakiinta agoonta garoobada meesha ku rafaadsan oo aan guri haysan oo cunto haysan oo cid biilaysaa jirin marka in la booqdaan walaalayaal ka codsanaynaa in la isgaarsiiyo muslimiinta dhawaaqooda meel kasta ay gaarto weliba gaar ahaan xeradan dhagaxda aan degannahay aad baa loogu rafaadsan yahay daafeeda aad baa loogu soo loo imaaday aad baa dadku u rafaadsan yihiin muslimiinta waxaan u dardaarminaa inay isu naxariistaan maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay innamaa yarxamu allahu min cibaadihi arruxamaa alla wuxuu u naxariistaa kuwa naxariista aan isu naxariisano wallahu aclam billahi towfiiq aad ba umahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa siciid cusmaan jibriil oo ka mid a culimmada xeryaha oo ka codsaday bulshada qaxootiga ah inay garab istaagaan walaalahooda ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya ugu dambayntiina dhubad dhabar oo ah guddoomiyaha amniga xerada dhagaxley ayaa tilmaamay in si amni ah bulshada qaxootiga ay u ciideen inkastaoo dhibaato fara badan bulshada uu ku hayo isticmaalka maanduuriyaha
waa mahadsan tahay bahda v o a ciid mubaarak alxamdulilah maanta xerada dhagaxle waxay ku iday si sharaf badan nabadgelye leh aad u qiimo badan dhallinyaradii ciyaalkii duqaydii dadkii odhan baa isku soo baxay si xushmale oo qurux badan baa loo iiday bulshaduna si nabadgelye ku iiday magaaladuna si nabada lagu iiday ilaah baa mahad leh dadkoo ismarxabaynaya qofka alwaalagkiisa gacan qaadayo qof walba qofka kale ehelkiisa u tegayo guryaha ugu tegayo maanta in badan suuqyadoo la camiray dadkii mataqaana aad iyo aad bay u faraxsan yihiin waa la necbaysan yahay alxamdulilah alxamdulilah nimcada maanta aad bay u ballaadhan tahay waxaan muddo afar sanaana roob helin maanta waxaan u malaynayaa roobka la helo waa roob nicmo ah waa mid ilaahay loogu shukriyo waa mid ilaahay loogu mahadnaqo ilah waa nicmaysannahay dhiiqaa meel la mara lalaayahay macnaha masaajida maanta lagu tukaday garoommada laguma tukanin roob daraadii waa nicmo ballaadhan oo ilahay subxana watacala aan ugu mahadinayno waxaan dadka u dardaarmi si nabadgeliya maadaama ahay guddoomiyihii amniga xerada dhagaxley si amni an lagu wada noolaado si amni an loo wada dhaqmo si amni an macnaha loo wada shaqeeyo xerada dhagaxley boqolkiiba boqol amnigeeda weeye waxaana codsanayaa dadka inay ka shaqeeyaan qaabka amniga iyo nabadgelyaaan ka shaqeeyaan dhallinyarada aad bay macnaha dhallinyarada wax badan baa jira oo hallaysan oo daraagis xaggiisa ah daraagis badan baa jira si xun wax barnaamij badan baa jira dadku aad bay daroogada cunaan culimmadu baraarujin badan bay wadaa culimmadu baraarujin badan ba wadaa annagoo guddiga baraarujin badan wadnaa duqaydu baraarujin bay wadaan wax badan baa la qabanaya baraarujina laakiin daraagisku xeryaha qaxootiga aad buu ugu badan yahay dhallinyarada way isticmaalaan aad bay u isticmaalaan ilahayna waxaan ka baryaynaa inuu ka soo hanuuniyo oy noqdaan kuwa masaajidda iyo nabadgelya ka shaqeeya
dhegeystayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaadin ku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyey saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed deere oo istuudiga igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali axmed abuukar oo ku magac dheer cali suxuur waa oday muddo afar iyo toban sano ah bisha rabadaan dadka u kiciya suxuurta wuxuu dhex wareegaa xaafadaha xerada xagar dheer si dadka aan suxuurta uga tegin waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan weli loo aqoonsan qaxoontiga rasmiga ah oo ka hadlaya baahida ay u qabaan lacagta gunnada ah ee la siiyo qaxootiga kale laakiin aan iyaga weli la siinin maadaama aan si rasmiya loo diiwaangelin haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga cali axmed abuukar waa oday ku caanbaxay inuu bisha rabadaan dadka u toosiyo suxuurta si ay u gutaan waajibaadka soonka inkastoo cali uu shaqadan si mutadawacnimoa u qabto haddana dadka ayaa markii ay bishu sii dhammaanayso waxay siiyaan raashin si ay uga abaalmariyaan dadaalkiisii cali ayaa raashinka ay dadku siiyaan uga faa'iidaysta siyaabo kala duwan waa kan cali oo waraysiga ku bilaabaya waxa ku dhaliyey inuu shaqadan qabto hooshaan inaan qabto waxay ugu dhaliyey niyad niyad oo fidsan deggan oo niyaddeydoo macnaha oo fiican oo qabooban ayaa ugu dhali inaan sidaan aan yeelo oo ka kicay dadka suxuurta goormo ayay ahayd markii kuugu horraysay oo aad bilowday shaqadan ah dadka inaad suxuurta u soo toosiso habeenkii xilliga ay hurdaan si ay u suxuurtaan kadibna maalinta xigta u soomaan wakhtigii shaqadaan aan qabtay waxaa igu horeeyey laba kun iyo tobankii ka soo qabo intaan kuliita laba iyo toban sano waa dhantaa ma lehaa intaasaan haayaa gacanta ku hayaa labiyo tobankaa sano ee aad shaqadan soo haysay sanad walba bisha rabadaan markay dhammaato raashin baa lagu siinayay miya mase bilaha qaar baa jiray oo aanad waxba qaadan jirin nacam raashin ayaa laysiihaayey laba sano waa kaga badi marka dambe dadweyneaba iikaaba guriga igu imaanaaba dhaa or odiga suxuurta kicina meeshaasoo deganya xaafadaasoo deganya bal hanoo la geeyo haddoo cabsahayn uuna kaala jirayne maxaa jira manoo yimaado oo kistiisa managa qaato waa tanti laysku ogaay waa beled iyo baadi ayaa laysku ogyahay noo imaaba naga qaado yidraaheen waa tahay cali waa mahadsan tahay wax iiga sheeg raashinka lagu siiyo noocyadiisa marka ay rabadaan dhammaato oo dadka aad u kiciso suxuurta adadka oo raashinka ummadda iisoo oggolaadeen hadba nuuc waaye dhinac waa baasto waa afar dhinacna waa bur waa lamo dhinac oo bariidkana waa afar adiga sokor iska dhaaf sokor waxawaa ruwac ruwac oo qofko kusoo nus kiilaa kiilaa iska soo helaysaa maalinkiiba isalid iska dhaaf waxyaalaas laakiin sharaashinka waaweynka oo bariiska iyo baastada iyo burka iyo yah noocaas ayaa le igu kala yimaadeen marka raashinkaa lagu siiyey qoyskaaga ilaa intee in leeg ayuu kusii fillaan karaa raashinkaas wuxuu ihaay karaa haddaa ka soo qabta laba bilood ama saddex bilood ma jirtaa cid kale oo qaraabo ama deris ama asxaab ah oo raashinkaa lagu siiyey aada wax ka siiso ciddi oo masaakiiman oo isoo biriga cilmihii baasaa'iga ah cilmihii baasaa'iga ah yidhaaho ayaa u soo gartaa lamadoo kiilo kiiladoo biriga cilmaha ku noolays adiga ummadda alxamdulilah waa laysku dulnoolyaa meeshaan bal sidaasaan wax kala yeelaya raashinka qayb ka mid inaad iibiso oo lacag ku bedelato ayaad ii sheegtay marka sababta aad raashinka u iibisaa maxay tahay qaarka raashinka aan suuqa aan u gado waxaan u gadaa ilmaha jirkooda korkooda ayaa u gadaaya darla-aanhe ma la soco karo dhar ayaa ugu gadaa kastoo marka ilmaha suuqa aad geyso oo raashinka aad gaday oo lagu siiyey bisha rabadaan aad ugu gado dhar ayna farxaan adiga dareenkaagu sidee buu noqdaa markii ilmaha dharka saas suuqa ugu soo gado dharkii aan u keeno tusiyo ayakan waa ii qusla waa ii farxaan waa ii farxaan aanayna farixi farax baan ku darsaa aad iyo aad boqolkiiba boqol boqolan ku daraa
lacag intee leeg ayaa lagaa siistaa raashinka aad iibiso oo suuqa aad geyso raashinka markaas aan suuq aangeeyo gaday waa toban kun lacagtaas oo tobanka kun ee uu hadda oo idii sheegohayo waxaan ku qabtaa ilmaha dharkooda ayaa ugu soo gadaay Ee, raashinkan aad qaadato markii ay bisha rabadaan dhammaato ma adiga ayaa dadka guryaha ugu taga oo dhaha dee raashin isiiya waa anigii bisha rabadaan idin kicinayay mise iyaga ayaa kuu garta oo kuu keena raashinkaas oo markaas oo suxuurta ay iga soo baxayso marka uu soo dhowaada soonka furitaankiisa uu soo dhowaado oo amas lix bir amas todoba bir ay ka dhiman tahay dad iikabaa ii soo dhaweeyo guriga igu keeno oo iiraahin wareegtidaadii waaye dadna taleefona iga wacaanoo guriga ugu tagaa dadna markaa iska socdo yaa ayaa gacanta iisoo laacaano hoo shiikhiyow alee leeyahay Ee, ma jiraan kuwa intaa guriga ugu tagto aad tiraahdo waxaan ahay cali suxuur ninkii idin kicin jiray ee suxuurta idin kicin jiray ee ajuuraha laysiiyo waa jiraan aad iyo aad dadka wey dadweynaha aad iyo aad ayba ila jeclihiin inaan gaari gacan soo qaato jabaan soo qaato magaalada soo galo oo ered la kasab aan tago ayakaaba ila jeclaagsa aniga baa xishood waxoogaa iga koraayo laakiin sidaas ay tahay dad baa ila soo kasoo wax banaankan markaan socdo isiiyo waxna guriga igu keeno waxna taleefon igu wacaan Ee, hawshan bulsho suxuuru kicinta marka dambe aad dhaqaalaha ku hesho ee, muhiimad intee leeg ayay ugu fadhidaa qoyskaaga aad iyo aadaan ugu faraxsanahay hamiyad weyn ayaa qoyskayga ay u leeyihiin aad iyo aad farax farax aad iyo aad boqolkiiba boqol yah ayay igu leeyihiin ajirna waa ka helay alxamdulilah marka aad suxuurta dadka u kicinayso maxaa isticmaashaa ma durbaan baa garaacdaa miyaa qaylisa bal faahfaahin iga sii habka aad u adeegsato inaad dadka suxuurta u soo kiciso albaabiya markaan suxuurta aan kicinaayo albaabiyaha ummadda ma garaaco waayo dad iska xanuunsanaa jirto ma garaaco wili jid halka mitir oo u dhexeeya aata kuma garaaco ee sodonka inta u dhexaysa weyn ka marid oo bartamaha dhexdi ka maraayo meesha ayaa jeexaan dhex soconaa markaa dhex socod markaasaan qayliha waxaa leeya suxuur waaye suxuur waaye halaga kaco halaga kaco halaga kaco jana galooshin jana gale jana galooshin hawarta waa dhinaca uridaa odagana dhinaca uridaa waxaa leeyahay jana gale ka kice jana gale ka kice maalintii oo dhan hooy uma aala leeyahay iidana adayna ka kice kaalmee suxuurta kuu kariso saacadee habeenkii bilowdaa dadka inaad u kiciso suxuurta imise saac ayayse kugu qaadataa inaad soo dhammayso waxaan ka kacay xilliga aan ka kaco sideed saac iyo baran ka kacaa sideed saac iyo bar markaan ka kaco waa astajoonaa musqushaan galaa waa weyse qaadaha salyaan galaa sunaa dukanaa anoo sunadeyga qabo ayaan tegaa banaanka diriskan ka bilaabaa diriska ha laga kaco waktigii waay ha laga kaco waxaan dhammeeyaa tobanka saac tobanka saacaan dhammeehaa aan kasoo gurigeen ka imaanaa hawshan aad dadka suxuurta ugu kiciso maxerada oo dhan baad ka qabataa mise waxaa jira xaafado gaara oo dadkooda aad suxuurta u kiciso oo aad macmiil tihiin xerada waa weyn tahay lug kuma gaaro marka waa saddex ah saddex section l iyo m e n saddexdaas section ayaan ka kiciyaa Een, xilliga dadka aad toosinayso waa xilli habeena marka miyaad lugaysaa mise gaadiid baa isticmaashaa gaari ma raaco tawakal calallaahi wa kafaa bilaahi wakiilan ayaa ku socdaa xag amuurteyga ilaahay xaggiis baa saartay ilaahay waa keligiisa anigana keligey waa keligey ayaan socdo wax dhibo maan arkin lugtaanu ku socdaa ku kicinaa gaari ma raaco dadka aad suxuurta u kicinayso falcelin noocee ayaa kala kulantaa wallaahi si fiican si fiican aad iyo aad qalbi furan ayaa liigu soo dhabeeya aad iyo aad nadiif u eb adiga wax aan ka sheegi kara ma lahayn ummadeyga wax iiga sheeg tirada qoyskaaga imise xubnood ayuu qoyskaagu ka kooban yahay qoyskayga intuu ka kooban yahay waa toban qofood waaye toban qofoodaan guriga ku hayaa qoyskaaga noloshiisu maxay si caadi ugu tiirsan tahay marka laga yimaado raashinkan lagu siiyo sanadkiiba mar markii ay bisha rabadaan soo gasho waxaan ku tiirsanahay markaa aan iga iga dhammaadaan raashinkaas keer ayaan ku tiirsanahay baaba shakuulada aay Ee, wax iiga sheeg ereyada aad isticmaasho habeenkii marka aad dadka toosinayso oo aad leedahay suxuurta usoo kaca ummadda waxay ila jeclaadeen ma garaaco gurbaan gurbaan itanik tanik ma garaaco waxay u jeclaadeen suxuur suxuur suxuur har umadayi ka kaca war suxuurta war suxuurta war suxuurta war waktiga suxuurta waaye waktiga suxuurta waaye markaan saas aan ka daalo waxaan ku neefsanaa laa ilaaha ila allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أر أوزانت منو بددو أر نوت أر نوت أر مشانو أنو قوين نوت أر أنجا أوهاي aniga ooynaa raali ahaada ar waa jeclaha in ni wado laas aniga ooynaa qalbiga dhanaa igsoo waxaysmaayo yaa kaasi waxa uu ahaa cali axmed abuukar cali suxuur oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab geesta kale dhegaystayaal dadka magangalyo doonka ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee aan weli loo aqoonsan qaxoontiga rasmiga ah ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan lacagta gunnada ah ee la siiyo qaxootiga caadiga ah dadkan cusub waxaa la siiyaa raashin keliya waxaana ka maqan lacagta gunnada ah oo sida ay sheegeen wax badan ka tari lahayd noloshooda maxamed ibraahim oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan gunnada lacagta ah ee aan weli loo bilaabin annaga bamba jakuulana ma haysano waa lacag bamba jakuulada lagu sheegaayo sideed qofka sideedla markuu yahay bamba jakuula sideed qof ay usoo dhacdo waa lacag fiican weeye dadkan hadday bamba jakuula haystaan maanafeeska haystaan waxay ahaan lahayd inay isbixiyaan isnooleeyaan intaba ma haysan annaga marka waxaan ka codsanaynaa u n c r dowladda kenya adduunkao dhan aan u sheegaynaa in arrinkaa wax nalakala qabto si sharci noloka sameeya oo ah oo jakuulo aan ku helno oo maanafeeskan la bedelo meeshaan imaanay ilaa iminka fadhina marka waxaan ka codsanaya dowladka aad bay u maadsan tahay inna laga soo gaaro oo sharcigaa noola sameeyo gaar ahaan bamba jakuulada cali ibraahim cismaan oo ka mid a qaxootiga cusub ee aan weli helin gunnada lacagta ayaa sheegay in la siiyey raashin laakiin uu ka maqan yahay iidaankii raashinku wallaahi nio jakula ma haysano laakiin boonaa haysanaa boonada wax baana laga siiyaa laakiin jakula annaga oo dadka sidii ay yihiin oo ay sheegaayeen ma haysano taas la'iifaan ku nahay laboonada keliyaan haysanaa ababasha dadka lacagta waa usoo dhacda dadkii shakullada haasto laakiin annaga wax noo soo dhaco ma lahan boona keliyaa haysanaa boonadana raashinaan ka qaadanaa laakiin annaga horta tii shakulla waa naga maqan tahay ma haysana waxaan rabnaa inaad qaxooti rasmina noo aqoonsano waa ku codsanaynaa shakulla aan helno
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatanna nala dhegaysta heesta barnaamijka
booqashuu fadhiyey ruuxii ka guday way soo gabtaa ishuu gaabay tahay saddex tirada guud booqashuu fadhiyey way soo gabtaa
iibiyaan qoryo ayaan qaar kuusa sabin kaa taabsadeen iyo kala godiyo bulshadu sawi uu magayo
guudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga waxaa idinku dhaafayaa amaana allah